in. insha allahu tabaaraka wa tacaala darsigeenii shaksiyat almar'a almuslima ayaynu waxaynu bilaabeynaa caawa baabka shanaad afar baab baan soo dhamaynay waa inagina yihi kitaabku wuxuu uqeybsamayaa ilaa toban baab afar baab baan soo dhamaynay almar'a almuslima maca rabbiha waa baabkii ugu horreeyey waa ka soo baxnay kii ku xigay oo ahaa maca nafsiha nafteeda waa ka soo baxnay maca alawlaadi waa ka soo ba maca waalideyha waa soo marnay waalidka say ula dhaqmayso maca zawjiha baa ugu dambeeyey zawjka say ula dhaqmayso waxaynu marka qodobka shanaad caawa ka bilaabeynaa oo oranaya almar'a almuslima maca awlaadihaa ilmaheeda say ula dhaqmayso iyo waajibka ka saaran iyo say u gudanayso xaqa ka saaran ilmaheeda awalan marka ugu horeysa rag iyo dumarba waxay og yihiin oo aan shaki ku jirin ana alawlaada quratu caynin awlaaddu inay yihiin indhuhu waxa ay ku qabowsadaan indhaha waxa ay ku qabowsadaan oo naftu ku degto oo xayaatada qofka bilow aadmiga ah ay ku wanaagsanaato oo waxa weeye noloshu kuugu macaanaanayso xaqiiqatan waa awlaada guriga markay awlaad joogto oo waxa weeye aad aada iyo aad bay waalidku ugu farxayaan aabbihii waxa uu arkayaa inay awlaaddiisii aad iyo aad buu ugu farxayaa hooyadiina sidoo kale way ku farxaysaa sidaa daraaddeed ayaa allihii subxaana qaadirkaa waxa uu ku tilmaamay waxyaalaha adduunyada quruxda adduunyada inay ka mid yihiin awlaadu almaalu walbanuuna ziinat alxayaati addunya maalka iyo caruurtu waa quruxda adduunyada haddaba marka waxaa loo baahan yahay maadaama ay yihiin awlaadu quruxdii adduunyada iyo dhaldhalaalkii adduunyada oo gurigii noloshiisii aynan hagaagsanaanaynin haddaan awlaadi joogin qofka wax walba oo maala oo haysto labada qof oo isqaba haddaynan awlaad lahayn guriga noloshiisu waxay noqonaysaa nolol aan dhammaystirnayn haddaba hooyada muslimadda ah oo diinteeda garanaysa oo hadyiga islaamiga fahantay waxaa la rabaa inay arrintaa dareento oo awlaadda waa nicma min allah rabbanaa hab lanaa min aswaajina wa duriyaatina qurata acyun ayay ahayd ducadii ay ilaahay ka baryeen cibaad araxmaan haddaba qof walba oo muslima waxaa la rabaa aabbe iyo hooyo walba inay ogaadaan awlaadda inay mas-uuliyad weyn ka saaran tahay haddaba maadaama aynu ka hadlayno hooyada oo aynu weli aabbaha u gelin waxaynu ka hadlaynaa markaa itijaaha ka saaran iyo waajibaadka loo baahan yahay inay hooyadu ilmaheeda kaga soo baxdo qodobka ugu horeeya waxaan ku soo qaadaynaa tudriku mas-uuliyataha alkubraa tijaaha awlaadiha waa inay hooyada muslimadda ahi garataa mas-uuliyadda ka saaran ilmaheeda waa inay aada iyo aada ugu dadaashaa oy ogaataa in amaama allah la weydiinayo oo su-aale ay hor taallo oo la weydiinayo siday ilmaheeda u tarbiyaysay dariiqii xaqa ahaa ma ku toosisay waajibaadkiisaa raama ka soo baxday haddaba aabbe iyo hooyo walba markay akrinayaan aayadda qur-aanka yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum wa ahliikum naara waquuduha annaasu waalxijaara hooyo iyo aabahooda markay aayaddaa akhriyaan waxaa la rabaa waajib ina saaran weeye inaynu ka badbaadina nafteenna iyo ahalkeena naar naar oo lagu hurinayo dhagxan iyo dad naartana maxaa looga badbaadaa xoolo la tabcaday looga badbaadi mayo oo awood looga badbaadi mayo ee naar waxaa looga badbaadaa aliimaanu waalcamalu asaalix alcaqiida asaxiixa caqiidat salaf asaalix ridwaan ullaahi calayhim caqiidadii nebi maxamed iyo saxaabadii ay ku tageen iyo camalkii saalix ah oo diinta islaamku ku bartay ayaa looga badbaadaa haddaba waxaa loo baahan yahay hooyada muslimkaa inay niyaddeeda geliso seebaad ilmahaaga naar uga badbaadisaa seebaad ilmahaaga uga korisaa waayo intaa ay maanta ku hor taagan yihiin haddii la yidhaahdo dab ha lagu rido oo ha la gubo ilmahaaga ama dhibaato yar ha gaarto ma aad ogolid oo waxa weye qof yeelayaa ma jiro sidaa daraaddeed ayaa marka waxaa loo baahan yahay maadaama aadan ilmahaagii u ogolayn inay dhibaato gaarto oo caawa markuu wax yar xanuunsado oo jirku xanuunayo aada dhakhtar kula ordaysid oo aada u soo jeedaysid haddaba waxaa loo baahan yahay inaad naar ka badbaadisid oo adduunyada keliya badbaadadeedu waxba tari maysaa haddii aan aakhira ilmaha la badbaadin waayo sababtu waxa weeye si kastood adduunyada wanaag ugu samaysid nolol wanaagsan uu ku noolaado uu raaxaysto hadduunan aakhiro badbaadin oo janno tegin wax qaymaa oo ay leedahay ma jirto wixii adduunyada aada ugu soo raaxaysay waad ogtihiin nebigu inuu yihi calayhi salaatu wasalaam xadiidka saxiixa qofkii waxaa la keenayaa gaalka ahaa oo ahlunaara aakhiro oo waxa weye maaragtay adduunyada ninkii ugu nic nicmo badna hal mar baa naarta la gelinayaa oo laga soo bixinaya markaasaa laleeyahay wax khayra iyo wanaaga ma ku soo marin markaasuu leeyahay laa yaa rabbi weligay wanaag ma arag wuu ilaawaya haddaba naarta noocaasa oo lagu hurinayo dhagxanta iyo waxa weeye dadka qoryo looga dhigayo waa inaad ilmahaaga ukti ka badbaadisaa seebaad uga badbaadinaysaa altarbiya saxiixa tarbiyadiisaad hagaajinaysaa oo diintiisaad baraysa oo akhlaaqdiisaad hagaajinaysaa oo caqiidadiisa ayaad ku dadaalaysaa saad u nabadgelin lahayd adiga oo garanaya arrintaani inay tahay waajib ku saaran walihaada qaala anabiyu sala allahu calayhi wasalam xadiidka saxiixa oo muttafaqun caleyhi nebigu wuxuu ku yidhi kullukum raacin kulligiin waxbaad la jirtaan raaci baa tihiin raaci waa qofka wixii la jira oo isaga mas-uulka ka wa kullukum mas-uulun can raaciyatihi qof walba oo idinka ka midana waa la weydiinayaa wixii la raaciyey alimaamu raacin wa mas-uulun can raaciyatihi ninkii imaamka ahaa oo waxa weeye mas-uulka dadka ka ahaa oo xaakimka ahaa waa la weydiinayaa wixii la raaciyey amaam allah wاrajulu raacin fi beyti fi ahlihi wa mas-uulu can raaciyatihi ninkuna reerkiisuu mas-uul ka yahay aakharana waa la weydiinaya wاlmar'atu raaciyat fi beyti zawjiha wa mas-uulat can raaciyatiha qofkii dumarka ahaa waa laweyd waxbaa la raaciyo gurigii bay mas-uul ka tahay gurigii hadda ilmihii baa jooga oo xoolihii baa yaal oo dhaqaalihii baa yaal oo gurigii iyo waxa weye wixii leba mas-uul ka tahay aakhirana waa la weydiinaya haddaba qof walba oo muslima waxaa laga rabaa inuu u diyaar garoobo su-aashaas amaam allah marka la weydiiyo siduu uga jawaabi lahaa hadhow noqon maysa marka su-aashii inaad kaga jawaabaysid hadale camalkii aad adduunyada ku samaysay oo malaa'igtu kaa qoreen ayay jawaabtu noqonaysa haddaad wax wanaagsan samaysay oo si fiican tarbiyadii ilmaha aad u hagaajisay oo waajibkii ku saaraa aad ka soo baxday haddee amaam allah marka jawaab baa ku taal oo waad guulaysanaysaa sidaa daraaddeed marka gabadha muslimadda waa inay dareentaa mas-uuliyaddaas oo ay garataa amaam allah inay tahay su-aal u taala oo awlaaddu ay yihiin wax iyada mas-uul ay ka tahay iyo ninkuba ninkii dhalay aabihii iyo hooyadiiba labadoodabana la weydiinayo amaam allah haddaba tarbiyaddii ilmaha in la hagaajiyo tarbiya islaamiya aad iyo aada u wanaagsan ayaa la rabaa in ilmihii lagu badbaadiyo haddaba qof walba u isweydii ilmahaaga markaad ku tarbiyeynaysid oo ku korinaysid waxa weeye maaragtay bii-a aan ayna fahmaynin oo dhaqankii islaamka aan haysan oo dad gaalaa aad ku dhex korinaysid amaam allah maxaad ku jawaabi doontaa waxaa la rabaa akhlaaqdooda inaad hagaajisid oo akhlaaqdii islaamka aad ku tarbiyeysid liannahu diinta islaamku waxay u baahan tahay akhlaaq aada iyo aada u wanaagsan sidaa daraaddeed baa nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam inamaa buciftu waxaa layla soo diray liutamima saalixa alakhlaaq inaan dhammaystiro makaarim alakhlaaq saalixa ala akhlaaq macnaha akhlaaqda tan wanaagsan inaan dhammaystiro waa xadiis saxiixa imaam albukhaari uu ku warinayo waxa weye maratay fi fi ladabi almufrad iyo sidoo kale waxaa warinaya imaamu xaakim waana xadiis saxiixa wa saxaxahu alcalaamatu alalbani raximahu llah fi saxiixi aljaamici asagiir ayuu ku saxiixinaya haddaba nebiga waxaa lala soo diray waxyaalihii ugu muhiimsanaa in akhlaaqda wanaagsan uu dhammaystiro akhlaaqda wanaagsan oo ilaahay raalliga ka yahay inuu dhammaystiro haddaba marka haddaadan akhlaaqdii wanaagsanayd oo diinta islaamku dhigaysay haddaadan adigii ku tarbiyoodin oo ilmahaaga aadan ku tarbiyeynin ee aad ku dayatid dhaqanka gaalada in badan waxaad arkaysaa xaqiiqatan yaa ikhwaanii fillaah in badan waxaad arkaysaa inay in badan dadkii ku ta'asurayaan dhaqankii gaalada oo akhlaaqdii gaalada ay qaadanayaan waxaa laga dareemayaa su-aalihiina waxaa laga dareemayaa hadalka dadka waxaa laga dareemayaa sida aynugu dhaqmayno in in badan akhlaaqdii islaamka dadkii ay ka tageen oo waxa weeye ay akhlaaqdii dadka bedelmayso oo waxyaalo badan oo laga xishoon jiray iminka lagu dhiiranayo waxaana keentay xaqiiqatan markaynu dhex galnay dad kale oo aan dhaqankii islaamka haysan ayaynu akhlaaqdeenni islaamiga ahayd oo dhaqankeenna ku salaysnayd laga tegey balse waxaad moodaa in ilbaxnimo la moodayo inuu qofku waxa weeye ku daydo dadka kale oo waxa weeye aan islaamka ahayn haddaba waxaynu u baahannahay qof walba oo muslima mas-uuliyadda awlaadda inuu dareemo oo uu ka soo baxo awlaadda laguma tarbiyeyn karo oo tarbiya saxiixa u heli maysid haddaadan saddex arrimood u helin sida culamaau tarbiya ay caddeeyeen culamaau lislaam waa inaad u heshaa oo ilmuhu ay ka soo baxaan beytun saalix guri wanaagsan hooye iyo aabbe ilaahay ka cabsanaya hooye iyo aabbe ay salaada kaga dayanayaan hooye iyo aabbe waxa weeye qur-aankii u akrinaya oo diintii baraya oo akhlaaqdii baraya hooye iyo aabbe iyagu jaahiliin oon waxba garanaynin ilmahoodii waxay ku tarbiyeeyaan mahayaan haddaba gurigu hadduu noqdo mid ilaahay lagu caabudo oo qur-aanku ka daaran yahay meesha in badan guryo badan muusiga iyo telefishinku ka daaran yahay hadduu gurigu noqdo guri qur-aanku ka daaran yahay oo cilmiga lagu baranayo oo ilaahay lagu caabudayo oo shayddaanku ka dheeraado waxa uu noqonayaa markaa guri wanaagsan malaa'ig baa soo xaadiraysa ilmihii halkaa ku tarbiyoobana ilmo wanaagsan bay noqonayaan markii gurigii lagu soo tarbiyeeyo ilmihii waxaa loo baahan yahay madrasatun saalixa inuu helo ilmihii iskool wanaagsan dugsi wanaagsan oo tarbiyadiisii guriga lagu soo baray aan ka hadlayn ee waxa weeye usii xoojiya oo akhlaaqdii iyo diintii usii dhammaystira oo tarbiye wanaagsan sii siiya haddaba qof walba isweydiiyo xaggee baad ka helaysaa waxa weeye madrasatun saalixa haddaad ba leedahay gurigii waan hagaajin karaa bal xaggee baad ka helaysaa madrasadii waxaa kaloo loo baahan yahay midda saddexaad waxa weeye bii'atun saalixa mujtamacii iyo dadka uu ilmuhu ku dhex barbaarayo oo waxa weeye uu ku dhex korayo inay noqdaan dad wanaagsan oo diinta ku tarbiyaysan saddexdaa arrimood ilmaha aan helin tarbiyadooda waa adkaanaysa hooyo walba ha ogaato aabbo walbana ha ogaado saddexdaa saddexdaa arrimood ilmahaan helin aad iyo aad bay u adkaanaysaa tarbiyadiisu waa inuu qofku ogaadaa haddaba waxaa laga rabaa hooyada muslimadda maadaama gurigii ay daa'iman joogto ilmihiina ay gacanta ku hayso inay waxa weeye ku tarbiyayso tarbiya saxiixa waxay ka bilaabaysaa mar alla markuu ilmihii toddoba sano soo gaaro in salaadii la baro oo salaadii si fiican loo baro sida aynu dhaqan ulahayn soomaalida oo jahliga in la yidhaahdo ilmihii aabbihiisoo tukanayo unbuu arko waa iskala tukaday waxaad arkaysaa aabbayaal badan oo ilmahoodii iskala tukanayaan oo aan salaadii baraynin wuu iska foorfoorarsanayaa laakiin wax la samaynayaba ma yaqaan waa iska taqliidinaya ilmuhu markuu yar yahay oo laba sano saddex sano iyo afar sano iyo waalidkaa iska taqliidiyo laakiin hadduu toddoba sano soo gaaro waxaa la rabaa weesadii in la baro oo salaadii la baro oo adkaartii la xifdisiiyo oo salaadiyo saxiixa la baro sidaa daraaddeed ayaa nebigu wuxuu ina leeyahay calayhi salaatu wassalaam muruu awlaadakum awlaadiina amra awlaadakum awlaadiina amra bisalaati salaada wahum iyagoo abnaa'u sabcin toddoba jir ah sabca siniin toddoba sano markay gaaraan bara salaadii oo amra salaadii amra oo tuka dhahaya hadda tukashadii ilmihii markaad amartid amarka tacliim baa ka horaysa oo faclam annahu laa ilaaha ila allah waajib wey marka ugu horaysa waad baraysaa haddana waad amraysaa waad tusaysaa sidii loo tukanayey inaad bartid oo ku imtixaantid baa la rabaa marka toddoba sano siddeed sano ilaa sagaal sano intuu toban sano ka gaarayo ilmihii salaadii waa la baraya laguma dilayo lagu imt lagu dhibi mayo waa la barayaa waa la jeclaysiinayaa laakiin maalintuu toban sano gaaro toban sano maalintuu gaaro salaadii waxa weeye waa lagu garaacayaa hadduu tukan waayo wadribuuhum ku garaaca salaadii ku garaaca alayhaa dusheeda oo salaadii tuka dhahaya wahum abnaa'u cashrin toban sano markay gaaraan haddaba xadiidkaas saxiixa oo waxa weeye maaragtay imaamu axmed iyo abu daawuud iyo warinayaan oo saxiixa wuxuu inoogu caddeeyey nebigu calayhi salaatu wassalaam weliba waxaa la sii socotay aakhirka xadiidka wafariquu baynahum fi lmadaajic guri meel hawada seexinina gabdhihii iyo wiilashii kala kaxeeya mar hadday toban sano gaareen caqli bay yeesheen oo waxa weeye inay cawradooda is arkaan lama ogola mar hadday toban sano gaareen kala dheeraysiiyo midba meel seexiya haddaba marka wuxuu xadiidkaa ina baraya oo aad iyo aad inoogu boorinaya aadaabta islaamiga in ilmihii lagu bilaabo maadaama ay caqlisteen oo toddoba sano soo gaareen mar hadday toddoba sano gaareen ilmihii caqli buu leeyahay waad aragteenoo waa xilliga da'da iskoolka la bilaabo wey waa da'da iskoollada la qabto waad ogtihiin soomaaliya oo kale waddankeena lix sano toddoba sano ilmuhu hadduu soo gaaro waxa weeye iskoolka waa la qaban jiray oo waxa weye iskoolkiibuu bilaabaya caqligiisii baa markaa waxbuu kala garanaya tamyiis buu yeeshay laakiin waa in la baro marka salaadii iyo diintii iyo aadaabtii oo waxa weeye aad iyo aada loogu tarbiyeyo ilaa toban sano uu ka gaarayo marka waa lagu tarbiyeynayaa si uu u barto laakiin toban sano maalintuu gaaro waxaa la rabaa inuu si fiican salaadii u tukanayo oo xifdinayo oo noloshiisa ka mid noqoto haddaba marka waxaad arkaysaa dad badan oo ilmihii oo dhowr iyo toban jira aan salaad baraynin oon garanaynin oo waxa weye si loo weysaysta aqoon maca alasaf ashadiid waxaad arkaysaa hooyooyinka waxyaalaha looga naxo waxaad arkaysaa gabar dhowr iyo toban jira oo waxa weeye aan garanaynin waxa weeye sida xataa xaydkii looga qubaysto sida loo weesaysto waxba aan kala garanaynin oo kuranaysa weligay la iima sheegin hooyadayna maba tukato ama maba taqaanba waa dhibaato weyn wey haddaba waxaa loo baahan yahay hooyada muslimadda waa inay ogaato inanteeda gabadha iyadu ay dhashay haddaynan iyadu barin axkaamta sida xaydka iyo waxyaalahaas oo dhan sida waxa weeye loo weesaysanayo sida laysku daahirinayo haddaynan waxaasoo dhan iyadu barin hadhow aada iyo aad bay ugu adkaanaysaa si ay u fahanto haddaba gabdhaha muslimaadka ah oo waxa weeye salafu saalix ridwaan ullahi calayhim aada iyo aad bay arrintaa u fahmeen waxaa loo baahan yaha marka inaynu fahanno inaguna oo waxa weeye kula dadaalno ilmeheenna inaynu aada iyo aad ugula dadaalno sidii ay maaragtay aynu ugu tarbiyeyn lahayn diinta islaamka waxaad ogaataan marka akhawaatii fillaah nin walba oo islaama oo aad ku aragteen culamaau lislaam oo maanta waxa weeye a'imatu lislaam ama waxa weeye maaragtay culummada in badan aynu aqoonin oo kutubtoodii meel walba ay taallo oo waxa weeye diintan islaamka intaa ina soo gaarsiinayey nin walba oo aada aragteen ama nin walbao hadda nool oo qiimo idala yeesha waa inaad ogaataan hooyaa soo tarbiyaysay haddaba waa inaad arrintaa ku fekertaan hooyo walba waa inay u fekertaa siday ilmaheeda u tarbiyeyn lahayd oo uu biri u noqon lahaa mid dadkiisa anfaca waxa weeye diintiisa anfaca waxa weeye maaragtay iyadana anfaca oo waa inaad ogaataay oo ku xisaabtantaa wanaagga uu yeelanayo ilmahaagu diinta uu waxa weeye u gargaarayo adigana ajar iyo xasanaad baa kaaga socda alwaladu min kasbi abiihi buu yihi nabiga calayhi salaatu wasalaam waaridku weladkii ay dhaleen ajar bay ku leeyihiin wax walba oo uu sameeyo ajar bay ku leeyihiin haddaba marka haddaynu dib u eegno waxa weeye taariikhda islaamka ragga maanta aada iyo aad loo qiimeeyo oo salafu saalix ka mid ahaa caliy ibna abi aalib iyo raggii aada ogeydeenoo wada dhan oo waxa weeye kulli cabdullahi ibnu jacfar iyo zubayr ibnu cawaan iyo cabdullahi ibnu zubayr iyo cabdullahi ibnu cumar iyo saxaabadii iyo taabiciintiiba kulli markaad soo qaadid mid walba taariikhdiisa dib u eegtid waxaad arkaysaa hooyo qaaliya inay soo tarbiyaysay oo aad iyo aad ay usoo tarbiyaysay soona bartay wax walba oo wanaaga mucaawiya ibn abi sufyaan radia allahu canhu waxa weeye waa ninkii lagu tilmaamay arnab alcarab mucaawiya arnabka waxa la yaha baalkaan la yidhaha maaragtay bakaylaha oo kale aada iyo aada u dabacsan oo waxa weye jirki timihiisa iyo aada raaxada u yihiin qofka marka waxaa lagu tilmaamaa carabta qofka dabacsan oo xikmadda badan aada iyo aada u xakiimka ah waa ninkii taariikhda lagaga hayoo la yihi markuu amiirulmu'miniin ahaa weligii qofay isqabteen ba la yihi tin wuxuu yihi tin haddii aan qofka isku qabsanno waxaan ku dadaalaa tinkaasi inuusan go-in bal waxaad ka soo qaadaa tin yara ama xarig yara dun wax lamida oo laba nin kala jiiteen waad go-aysaa soo ma wuxuu yihi waxaan sameeyaa qofka igu haysta waa un dabciyaa si aynan u go-in markuu xoogaa dabacsado oo aan arko inuu isdabciyeyna waan ka soo jiitaa ay macnaha waa xikma wuxuu leeyahay macnaha qofka markaan arko inuu xanaaqsan yahay ama xoogaa maaragtay arrintu ku adag tahay waa u dabcinaya waan dejinaya wa waa qofkii xikmad baa loo isticmaalaya marka ninkaasaa taariikhdiisa marka laga sheekeynaya mucaawiya radia allahu canhu yaa dhalay hinde hinda waxaa la yidhi isaga oo yar oo gurguuranaya oo waxa weeye maaragtay sano jir iyo laba sano jira waa ti dee mucaawiya aabihina dee uu ahaa amiiru quraysh oo odayaasha quraysh uu ahaa oo saadaatu quraysh buu ka mid ah marka hinda bintu cutba ayaa dhashay markaasaa waxaa lagu yidhi wiilkaagaan yarkaa insha allah wuxuu noqon doonaa madaxda carabta ayuu noqon doonaa markaasay waxay tidhi sakilatu sakiltuhu bay tidhi gablamay in lam yasud ilaa qowma hadduunan noqon ninka dadkiisa hogaamiya ee wanaagga looga daydo oo qaymaha leh oo aan la qaymayn waaban gablamay bay tiri oo waxa weeye wax qaymo ah oo aan leeyahay ma jirto sidaa daraaddeed bu wuxuu odhan jiray ba la yidhi wax walba oo wanaaga markii loo sheego hooyaday baan ka dhaxlay oo hooyaday baa igu soo tarbiyaysay haddaba waxaa loo baahan yahay akhawaati fillaah waxaad qaymo ku yeelanaysaan oo hooyadu ay qaymo ku yeelanaysaa waa awlaaddeeda hadday awlaaddeeda markaa hagaajiso oo soo tarbiyayso waynu soo marnay hooyadii qaaliga ahayd oo gabadheeda la dardaarmaysay iyadoo arooska loo wado oo waxa weeye dardaarankii dheeraa oo wasiyadaha intay siisay aad iyo aad qiimaha u lahaa waynu soo marnay haddaba waxaa loo baahan yahay marka in arrimahaas oo dhan aad ku dadaashid oo aad aad iyo aad ugu fekertid sidii aad ilmahaaga uga dhigi lahayd ilmo diinta islaamka ku toosan sidoo kale imaamu axmed raximahullah saasaa waxaa loo wariyaa imaamu axmed hooyadii inay soo tarbiyaysay oo ay odhan jidhay orod ka lah oo diinta soo baro wax walbana aniga iweydii imaamu shaafici raximahullah imaamkaa qaaligaa maanta aad aragteen imaamu ahlusunna oo waxa weeye aad iyo aad meel walba cilmigiisii waxa weeye maanta aad iyo aad ummadda ilaahay ugu badbaadiyey agoon buu ahaa aabihii waxa weeye kumaba caqlisanba hooyadiisaa soo tarbiyaysay kulli waa wada saas haddaba markaa haddii uu hooyadu ku dadaasho oo hooyo fiican ay noqoto oo ilmaheeda taqwada iyo wanaagga iyo qiimaha ay ku tarbiyayso hadhow bay biri miraheeda guranaysaa markuu ilmaheedii u hagaagsanaado oo aad aragtid ilmahaagii oo waxa weeye wanaag ummaddii u kordhinaya oo qayma yeeshay wa ilaa haddii aad is-ilowdid oo aadan marka hore tarbiyeynin hadhow baad biri ka shalaayaysaa markii ilmahaagu uu dhibaato soo jiido oo waxa weye maaragtay oo wax qayma ah yeelan waayo haddaba qof walba oo muslima saas ayaan ugu boorinaynaa inay waxa weeye ilmaheeda aad iyo aad u wanaajiso mas-uuliyaddaana ka soo baxdo qodobka labaad waxaan ku soo qaadaynaa tasluku fii tarbiyatihim anjaxa alasaaliib waxyaalaha uruqda loo isticmaalo ilmaha in lagu tarbiyeeyo waa inaad ku dadaashaa ukhti fillaah waa inaad ku dadaashaa ilmahan maadaama aad doonaysid inaad tarbiyeysid aadaabta iyo wasaa-isha la isticmaalo waa inaad isticmaashaa oo aad iyo aad ugu dadaashaa inuu ilmihii noqdo mid aad kaga faa'iidaysatid waxyaalaha asbaabta oo culummadu ay ka hadleen oo faraha badan waa inaad ku dadaashaa waayo sababtu waxa weeye hooyadu waxa ay garanaysaa ilmaha dabeecadooda ma aabbaha way ka badisaa maadaama iyadu maalin walba ay ilmihii ku dhex jirto ilmaha dabeecadoodii bay baranaysaa kii xanaaq badan dabeecadiisii baad garanaysaa oo kii degan oo qabo waad garanaysaa mid walba marka waxaa loo baahan yahay ilmuhu isku dhaqan ma aha ilmuhu mid walba waxa uu leeyahay dabeecad gaara mid walba marka dabeecadiisa ayaa la rabaa in waxa weeye lagu soo lagu waxeeyo lagu wado oo mid walba dabeecadiisa lagu tawjiihiyo oo mid walba lagula dadaalo dabeecadiisaas in looga faa'iidaysto ma aha ilmihii in la yidhaahdo ilaa wa ilaa hal dabeecad ha laga wada dhigo suurtagal maaha allihii subxaana qaadirka ahaa ummadda isku dabeecad kama dhigin qof walba qof walba ilaahay dabeecad buu yeelay haddaba marka qof walba haddii ilaahay dabeecad u sameeyey hooyadu waa qofka ugu badisa ilmaha dabeecadooda oo garan karta weeye haddaba marka waxaa loo baahan yahay inaad daa'iman aada ilmahaagii ka dhigtid ilmo adiga ku fahmi kara oo aada isjeclaysiisid ilmahaaga hadalka macaan dabacsanaanta u naxariisashada faraha badan waxa weeye maaragtay inaad aada iyo aad mararka qaarkood waxaa loo baahan yaha hooyadu inay ilmaheeda la cayaadho mar inay la cayaadho mar inay la kaftanto mar inay u sheekayso marba nooc inay u samayso si ay ilmuhu ay u helaan kalsooni aada iyo aada u wanaagsan xaggii waalidka waayo sababtu waxa weeye haddaan ilmihii kalsooni kugu helin wax walba oo aada u dirtid wax walba oo aada amartid haddaan meeshii kalsooni oolin haddii xataa ay kaa yeelaan hadday xataa kaa yeelaan waxay dareemayaan shucuur ah in waxa weeye ay waxaana dhib ku tahay oo waxa weeye maaragtay amar iyo culays bay dareemayaan hadda tusaale yar usoo qaado qof baad amar baad amartay ilmahaagii ilmana wuxuu kaa qaatay amarkii isaga oo ku faraxsan oo jecel oo doonaya inuu waxa weeye waxaan aad samaysay waxaan aad amartay inuu ajiibo midna isaga oo dhibsanaya oo cabsanaya ayuu wuxuu u qaadanayaa amarkaa liajli baqdin uu kaa baqayo isku mid ma aha xaqiiqatan marka haddaba marka maxaa ilmaha qalbigooda lagu kasban karaa inaad ilmihii adigu saaxiib ka dhigatid oo dabeecaddiisa aad darastid oo waxa weye maaragtay aad aad iyo aad dabeecaddiisa hadba nooca ay tahay aada ula socotid ayaa la rabaa oo aada iyo aada ugu ugu dadaashid arrintaas qodobka saddexaad waxaan kusoo qaadaynaa tushciruhum bixubbiha inaad jeceshahay horta ilmahaaga waa inaad ogeysiisaa oo aad dareensiisaa inaad jacayl iyo wanaag u qabtid haddaan meesha jacayl iyo wanaag jirin oo waxa weye ilmihii aydan dareemin jacayl iyo xubbi waxa weye ilmuhu daa'iman waalidkood waa jecel yihiin laakiin waxaa la rabaa adigii inay ku dareemaan inaad jeceshahay sidaa daraaddeed marka ayaad arkaysaa hooyada daa'iman ilmuhu hooyada iyo aabbaha waxa ay jecel yihiin hooyada waxaa dhaqankaa keenay marka inay ilmihii jeclaadaan hooyada dabacsanaanta ay u dabacsan tahay daa'iman cuntadiibay siinaysaa way u qubaynaysaa way u labisaysaa waxyaalo badan bay u samaynaysaayoo naxariisa aabbihii waxaa laga yaabaa marka in badan inuu waxa weeye arrintaas uuna baashirin oo arrintaas uuna waxa weeye gacanta ku haynin haddaba marka waxaa loo baahan yahay hooyadii inay ilmihii dareensiiso aabbihii uu dareensiiyo xubbi in ilmaha loo hayo oo la jecel yahay oo waxa weeye maaragtay in la dareensiiyaa la rabaa waayo sababtu waxa weeye haddaan la dareensiin oo ilmahaagii aynan ogaan inaad jeceshahay waxaa dhici karta in ay markaa niyad xumo meeshaa timaado sidaa daraaddeed ilmaha xubbigooda iyo jacaylkooda iyo wanaaggoodu waa aadaabtii nebiga calayhi salaatu wassalaam wuxuu leeyahay anas ibnu malik radia allahu canhu ma ra'aytu axada kaana arxama bilciyaali min rasuuli illahi sala allahu calayh wasalam ma arag buu yidhi nebiga calayhi salaatu wassalaam qof uga naxariis badan ilmaha ma aanan arag buu yidhi anas oo toban sano khaadim oo ahaa wuxuu yidhi kaana ibraahimu ibraahim waa wiilkii nebiga calayhi salaatu wassalaam oo madiino ku dhashay oo waxa weeye markaa madiinada ku dhintay isagoo siqiira wuxuu yidhi kaana ibraahimu mustardican waxaa la nu waa la nuujinayey buu yidhi oo waxaa nuujinayay dadegan fii cawaali lmadiina madiine geeskeedaa dadegan oo kor meelaha shishe oo madiino degan marka istirdaaca dhaqan bay lahaayeen carabtu inagu soomaalidu dhaqankaa ma yaqaan ma naqaan waana dhaqan aada iyo aada u wanaagsan oo qayma leh ilmuhu markuu dhasho carabtu dhaqan waxay u lahaayeen hooyadii ma nuujin jirin waxay u geyn jireen markuu xoogaha uu xoogaa gaadho ayay waxay siin jireen oo u geyn jireen hooyo kale oo nuujisa oo waxa weye maaragtay dhaqaalo lagu siiyo oo masalan baadiyaha iyo meelaha inta la geeyo ilmihii uu baadiyahana kusoo koro lasoo nuujiyo kusoo aada adkaado marka dhaqan bay ahayd iyo waxa weye carabtu ay leeyihiin dee diinta islaamkuna way qirtay oo waxa weeye waa arrin aad iyo aad u wanaagsan dadkii qaraabo badan bay noqonayaan wanaag badan baa dhex maraya marka baabu ridaaca hadda ka hadli mayne waxaan ka hadlaynaa xagga naxariista wuxuu yidhi fa kaana yandaliqu wuu bixi jiray wa naxnu macahu annagoo la soconna fa yadkhulu lbeyta gurigii ibraahim lagu nuujinayey ayuu tegi jiray fa yaakuduhu ilmuhuu qaadi jiray fa yuqabiluhu wuu dhunkan jiray uma yarjicu wuu soo noqon jiray halkaa intuu ugu tago imaamu muslim baa warinaya intuu lugeeyo nebiga calayhi salaatu wasalaam oo aad og tihiin hawsha ku furayd oo waxa weeye meesha islaamkii oo dhan waxa weye halkaa isagu hogaaminayey oo dadkii oo dhan salaadii iyo waxa weeye wax walba imaamkii mu'miniinta ahaa oo waxyigii kusoo degayo halkaasu intuu ka lugeeyo oo xaafadaha ugu shisheeya madiino uu tago oo wiilkiisaa yarkaa u tago oo soo dhunkado oo soo qaado oo cayaar siiyo ayuu ka soo noqon jiray haddaba marka bal isbarbar dhigo innaga waxaa laga yaabaa dadkeenna in laga helo so nin ku odhanaya wallaahi weligeyba ilmahayga kor uma qaadin weligeyna ma dhunkan sidii acraabiyiintii jafaafiintahay oo kale waa arrin aad iyo aad u khaldan hooyadu daa'iman ilmaheedii way dha way gacantay ku haysaa way dhunkanaysaa way nuujinaysaa naxariis bay tusaysaa laakiin aabbihii waxaa laga yaabaa inay aad iyo aad u yar tahay haddaba waa in ragguna arrintaas ay isku tarbiyeeyaan oo naftooda ay baraan oo aad iyo aad ugu dadaalaan inay ilmahooda waxa weeye naxariis tusaan sidoo kale anas ibnu malik radi allahu canhu waxa uu leeyahy ana nabiya sala allahu calayhi wasalam kaana waxau ahaa kulamaa mara bisibyaanin hasha lahum wa sallama calayhim haddii uu ciyaal soo mara nebiga calayhi salaatu wasalaam meel ku cayaaraya wuu salaami jiray oo farxad buu tusi jiray oo intuu salaamo ilmaha yaryarka ah buu salaami jiray oo la hadli jiray oo waxa weye maaragtay bariidin jiray haddaba fiiri wanaaggaa nebiga calayhi salaatusalam ilmo yar yara ma kibir nebiga agtiisa ma oolin iyo iswaaweyneyn iyo waxa weeye maaragtay waxaan qiimo lahayn ilmaha yarkaa uu madaxa u salaaxi jiray salaami jiray la hadli jiray la kaftami jiray haddaba marka waa arrin aad iyo aad u wanaagsan sidaas daraadeed baa nebigu wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam laysa mina naga mid ma aha ay laysa calaa طariiqatina wa manhajina wa suluukina wa aadaabina aadaabtayadii iyo suluugayadii iyo dhaqankayadii islaamiga ahaa ma haysto qofkaan soo socda oo saas sameeyey laysa mina naga mid ma aha man lam yarxam kaan u naxariisan sagiiranaa kaayaga yarkaa qofkaan u naxariisan ilmaha yaryarkaa waxaad arkaysaa aabbe ilmuhuu dhalay garaacaya kala tuuraya dilaya sida cadowgii uu ka cararayo walciyaadu billah marka nebigu wuxuu yihi qofkaan u naxariisan ilmaha yarka ah wa yacrif aan garan xaqa kabiirina qofka weynna aan ixtiraamin oo xaqiisa garan oo qofka weynna aan ixtiraamin haddaba marka waxaa loo baahan yahay oo aadaabta islaamku ina baraysaa in ilmaha yarkaa loo naxariisto oo wanaag loo sameeyo adigu ama dhal ama ha dhalin inaad u naxariisatid oo naxariistustid qofka kaa weyn oo waxa weeye qofka weyn weynna rag iyo dumarba inaad ixtiraamtid oo xaqiisa garatid oo waa qof kaa weyna aad ixtiraamtid baa la rabaa xadiidkaa imaamu axmed baa werinaya iyo xaakim waana xadiid saxiixa sida sheekh albani raximahullah uu ku caddaynaya fi saxiix aljaamici sagiir wuxuu ina barayaa marka aadaabta islaamku inay tahay sidaas oo qofka yarna loo naxariisanayo o naxariis la tusayo kan weynna waxa weeye maaragtay la ixtiraamayo wy وعn abi hurayrata radي الlahu canhu waxa uu yihi أn النabiya slى الlahu عalayhi wasalam qabla الxasan ibna caliy bna abi طaalib xasan ibna caliy bna abi طaalib waa xasan iyo xusein waa labadii wiiloo nebigu awoowaha u ahaa oo caliy bna abi طaalib uu dhalay oo nebigeena adeerkiisa ay dhasheen ay gabadhiisii faatima faatimatu sahra ay dhashay haddaba marka xasan iyo xusein ilmo yar yaray ahaayeen xilligii madiine la joogay ilmo aada u yaryar bay ahaayeen waa labadii nebigu uu jeclaa oo intuu soo qaadoo masaajidka keenoo dhabka ku fariisiiyo uu ohan jiray qofkii aniga i jecel kuwaan ha jeclaado haddaba marka xasan buu dhunkaday iyadoo weliba dariiq madiine nebigu meel buu soo maray markaasuu waxaa la joogay ninkan alaqrac ibnu xaabis la yihaahdo wuxuu ahaa nin reer miyiya alaqrac ibnu xaabis wuxuu ahaa nin reer miyiya oo dadkana caraabiyiinta ah oo waxa weeye jafaafiinta ah aan dhaqanka magaalada iyo garanaynin ee dhaqankii jaahiliga isaga dhegan markuu dhunkaday marka nebigu xasan ayuu wuxuu yihi ina lii cashra ina lii cashara min alawlaad waxaan leeyahay buu yidhi toban wiil bal ka war cashrata min alwalad toban wiil baan leeyahay buu yidhi oo ilaahay i siiye maa qabaltu la minhum axadan weligay mid kamida ma dhunkan buu yihi alla badanaa odayaasha soomaalida kuwa saas oo kalea oo aqrac ibnu xaabis kaba sii daranba aad bay u badan yihin wuxuu leeyahay marka weligay ma dhun mid kamida ma dhunkan riwaayadaha qaar baa waxay ahayd atuqabiluuna sibyaanakum ma carruurtaa dhunkataan ayuu yihi wuuba la yaabay arrintii oo wuxuu yihi waa maxay dadkii ninkii ninkaaga weyn oo carruurta dhunkanaya markaasuu nebigu wuxuu ku yihi calayhi salaatu wasalaam man laa yarxam laa yurxam qofka aan naxariisan oo qalbigiisa ayna naxariisi ku jirin laa yurxam isna looma naxariisto ee ilaahay uma naxariisanayo oo naxariis ma helayo haddaba markaa waxaa loo baahan yahay qofku inuu naxariis qalbigiisa ay ku jirto muttafaqun aleyh waa xadiis muttafaqun caleyh bukhaari imas wariyeen haddaba arrintaas waxay kutusaysaa marka naxariista qofka qalbigiisa ay ku jirto oo ilmaha yareerkaa u naxariisanaya oo awlaadda saa ugu naxariisanaya haddaba ilaahay waa u naxariisanaya qofka allihii subxaana qaadirka baa u naxariisanaya dadkoo dhan baa jeclaanaya awlaaddiisii baa jeclaanaysa laakiin hadduu yahay qof jafaafa oo waxa weeye ilmihii un ku qaylinaya oo markuu waxa weeye ilmihii usoo dhowaadaan kala tuuraya sida dhaqankii kharibnaa soomaalida oday baa ilmihiisii kusoo cararaya intuu kala tuur wuxuu leeyahay hooyadii naa iga cesho ilmahaaga oo ma keligeedaa dhashay adigu ilmahaagii ma aha miyaa marka aad kala tuuraysid oo aad leedahay ilmahaaga iga cesho miyaynan ahayn ilmahaagii waa arrin aad iyo aada u khaldan haddaba marka waxaa loo baahan yahay akhawaati fillaah arrintaa hooyooyinku aad iyo aad bay uga fiican yihiin ragga dhaqanka soomaalida markaynu eegno laakiin waxaa la rabaa inaad sii laba jibaartaan oo ilmihii naxariis iyo wanaag aad ku barbaarisaan lama raba marka inaad ilmihii waxa weeye xumaan u ogolaataan oo aad arrintaa khalad ka fahamtaan lama rabo markaan leenahay ilmaha naxariista lagu barbaariyo xumaan loo dayn mayo oo wax khalada raalli looga noqon mayo wixii khalada waa laga celinayaa wixii xumaana waa laga celinayaa waa la tarbiyeynayaa laakiin naxariis iyo waxaa lagu tarbiyeynayaa dabacsanaan iyo qalbi wanaagsan waxaa kaloo dhacday wuxuu leeyahay waxaa dhacday inuu nin acraabi oo kale nebiga u yimid weliba xadiidkan laftigiisa riwaayadihiisa qeyb ka mid a ayuu ahaa oo waxa weye maaragtay ama nin kalena waa dhici kartaa inay ahayd marka ninkaasi markuu nebiga u yimid ayuu wuxuu ku yidhi atuqabiluuna sibyaanakum marka riwaayadaha qaar baa xadiidkii hore ka dhigaya miyaad dhunkataan annagu ma aan dhunkana buu yihi ilmahayaga faqaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam awa amliku laka maxaan kuu qaban karaa an nazaca allahu min qalbika araxma haddii ilaahay qalbigaaga naxariistiiba ka siibay oodan naxariisba lahayn miyaan maxaan kuu qaban karaa adi waayahay hay macnaha aniga waxba kuuma qaban karo qalbigaagana ma bedeli karo maadaama allihii subxaana qaadirkaa qalbigaaga uu naxariistii ka siibay waxay inoo warinaysaa sidoo kale caaisha radia allahu canha waxay leedahay ana faatimata ay faatima binti rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam waa gabar weyn bay ahayd carruurteeda xasankaan iyadaa dhashay madiine marka la joogo waa qof weyn marka nebigu dhimanayo waxa weye waa naag weyn oo carruur leh u fiirsada marka ma aha naxariistu ilmuhu markuu yar yahay keliya bal weligaa waxa weeye labada qof oo isdhalay da'day doonaan ha gaareene naxariis iyo wanaag baa ka dhaxaysa waxay leedahay faatima radia allahu canha caaisha waxay leedahay ana faatimata ida daklat cala nabiyi sala allahu calayh wasalam qaama ilayha haddii nebiga calayhi salaatu wasalaam ay guriga ugu timaado oo dee caaisha waa xaaskii nebiga faatimana cali baa qaboo guri bay leedahay hadday marka inta soo booqato gurigii timaado oo nebiga u soo gasho qaama ilayha wuu u istaagi jiray faraxaba bihaa wuu soo dhoweyn jiray wa qabalahaa wuuna dhunkan jiray wa ajlasahaa wuu fariisin jiray fii majlisihi meesha uu fadhiyo ku fiirsa marka wanaagga waa inantiisii uu jecel yahay mar alla markay soo gasho ayuu istaagi jiray oo soo dhoweyn jiray oo gacan qaadi jiray oo dhunkan jiray oo waxa weeye soo fariijin jiray joodariga uu ku fadhiyo oo waxa weye aad iyo aad naxariis iyo wanaag iyo raxmad bay kutusaysaa halkaa waxay tihi wa kaana idaa dakala haddii isagu uu gurigeeda tago oo u galo qaamat ilayhi way u istaagi jiday fa akhadat biyadayhi labada gacmood bay qaban jiday faraxabat way soo dhoweyn jiday wa qabalatu wayna dhunkan jirtay wa ajlasatu way fariisin jidhay fii majlisihaa booskii ay fadhiday bay fariisin jidhay horfiisa wanaagga sidii awal iyada lagu tarbiyeeyey bay iyaduna samaynaysaa markii gurigeedii loogu yimaado laakiin haddaad marka hore ilmaha ku tarbiyeysid gurigaaga markaad joogtay inaadan soo dhoweynin oo adigii jafaafnimo tustid oo aadan naxariis u gelin dee hadhow markuu guri yeesho kaa tago dee wuxuu leeyahay gurigii dhibta badnaa ilaah baa iga kaxeeyey wax arrintaasi marka waa arrin aad iyo aad u khatara lama rabo jafaafnimada waxay tihi wa annaha dakhalat calayhi fii maradihi aladii tuwafiya fiihi waxa ay u soo gashay xanuunkii markii uu hayay nebigu uu dhintay calayhi salaatu wassalaam oo geeridiisii faraxaba bihaa wuu soo dhoweeyey wa qabalahaa wuuna dhunkaday u fiirso akhawaati fillah arrintaa u fiirsada nebiga calayhi salaatu wasalaam xataa sakaraatulmowtkii markay u timid intuu soo dhoweeyey ayuu dhunkaday oo aad iyo aad saa isagoo u jecel ayuu markaa waxa weeye uu maaragtay dhintay xataa sida ay caaisha warinaysa radia allahu canha waxa weeye markii ay ugu imaanaysay xanuunka ah nebigu waa ku siraystay dhegtuu wax ugu sheegay markaasay boyday markaasuu haddana dhegta wax ugu sheegay markaasay qosashay caaishaa tiri ii sheeg way diiday inay sheegto kabacdi markii nebigi dhintay oo goor dambe bay sheegtay markaasay tiri nebiga wuxuu ii sheegay markii hore aan booyayey inuu geeridiisii ay tahay oo waxa weeye maaragtay uu dhimanayo markaasaan booyey markii dambena wuxuu ii sheegay inaa waxa weeye janno ugu bishaareeyey oo waxa weeye inaad muddo yar kabacdi aadna ii soo haleeli doontid oo sayidatu nisaa aad tahay ahlujan wanaag buu ugu bishaareey markaasay farxa haddaba marka u fiirso wanaaggaas faraha badan ayuu waxa weeye ilmihiisii ku tarbiyeeyey nebiga calayhi salaatu wassalaam waxaa la rabaa marka inaynu saas oo kala noqonno oo ilmaheenna aynu ku tarbiyeyno tarbiyadaa wanaagsan oo waxa weeye naxariista ay ku dheehan tahay ee aynu noqon dad jafaafiina oo waxa weeye ilmahooda daa'iman xanaaq iyo dagaal ku tarbiyeeya waa inaynu noqon waxaa kaloo hadda ka horna waa soo sheegnay xadiidkan nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku ammaanay dumarkii quraysh quraysh nebigu wuxuu ku ammaanay inay yihiin kuwa ugu caruurta ugu fiican dumarka raggana ugu fiican wuxuu yihi nabiga calayhi salaatu wasalaam nisaau quraysh khayru nisaa'in rakabna alibil dumarka quraysh ayaa ugu khayr badan dumarka geela fuula ay macnaha geelu dee wuxuu ahaa rakuubkii la fuuli jiray baabuur oo kale buu ahaa wax kale lama haysan wuxuu yidhi axnaau axnaahu calaa tiflin ilmaha iyagaa ugu naxariis badan wa arcaahu alaa calaa zawjin fii daati yadin fii daati yadihi ninkana iyagaa u naxariis badan oo waxa weye aad iyo aad arrintiisa u dhaqaalaynaya xagga dhaqaalaha iyo xagga wanaagga wax walba oo waxa weeye ilmo qof aan waxba haysan markaa nin maalkiisii iska yiri haddaba waxaa la rabaa marka dumarow inaad noqotaan dumarkii qurayshta oo kale oo waxa weeye mas-uuliyadda guriga ilmihii iyo ninkiiba adigaa mas-uul ka ahe inaad ilmihiina dhaqaalaysid ninkana dhaqaalaysid naxariis iyo wanaag iyo dabacsanaan mar walba lagaa helo oo waxa weye agtaada naxariis laga helo ayaa la rabaa ukhtii fillah hooyo walba waa inay saa ku dadaashaa oo arrintaas ay la timaado haddaba gabadha muslimadda waa inay arrintaas aada iyo aad diinteeda markay fahanto waa inay arrintaas ku dadaashaa waana inay ogaataa ilmuhu inuu yahay waxa weeye maaragtay beerkeenii oo dhulka lugaynaya kamaa qaala shaacir nin shaacira oo gebiyayey waxaa la odhan jiray xibaan ibni mucalla waa shucaradii carabta ayuu ahaa ayaa arrintaas sawiray ilmuhu naxariista ay leeyihiin iyo heerka ay naga taagan yihiin wuxuu yidhi wa inamaa awlaaduna awlaaddeennu waxa weeye baynanaa dhexdeenna akbaadunaa tamshi cala alardi waa beerkeennii oo dhulka lugaynaya u fiirsa wa inamaa awlaadunaa baynana akbaadunaa tamshi cala alardi wuxuu yidhi beerkeennii oo dhulka lugaynaya weeye ilmiheennu sababtu waxa weeye adiga jirkaagii baa laga soo jaray hooyada waa inay fakertaa sagaal bilood ayuu ilmahaani caloosheeda ku jiray dhiiggeedii iyo waxaa laga abuuray dhacaankeedii jirkeedaa laga soo jaray waxa weeye dhib iyo rafaad bay ka soo martay waa beerkeediioo marka dhulka lugaynaya haddana wuxuu sawiray ninkaa shaacirka ahi markay ilmaha dhibaato ku timaado heerka ay aabbaha iyo hooyadu istaagayaan wuxuu yidhi in habbat iriixu calaa bacdihim haddii qaarkood dabayshu ay ku dhacdo ay dhibaato u timaadabuu ka wada haddii masiiba ku timaado xanuun iyo wax la mida tamtanicu alcaynu min algamadi waxay ishu diinaysaa oo ka joogsanaysaa hurdo iyo raaxaysi waa kala dheeraanaysa waad ogtii u fiirsada waa xaqiiqa weeye akhawaati billah haddii caawa ilmahaagu mid yar xanuunsanayo oo xanuun xataa fudud uu yahay waxaad arkaysaa hooyadii toban jeer bay kacaysa hurdo isku keeni mayso haddii xataa xoogaa aabbuhu iska seexdo iyadu ladi maysa caawo oo dhan marba kor bay u qaadin marba qandhaday ka eegin hadba waxa weeye way cabirin waxa weeye waad la yaabaysaa oo mararka qaarkood xataa aabbihii waxaad odhanaysaa ilmuhu wuu yaro iska roon yahaye bal cabaar iska seexo waxaad arkaysaa iyadoon hurdaba ka soo dhacaynin oo caawoo dhan hadba waxa weeye soo toosaysa oo hadba eegaysa mari wax yar markuu sharqamo haddaba marka beerkaagii oo dhulka lugaynaya weeye okhti fillah waxaa loo baahan yahay marka inaad ilmahaagii saa ugu dadaashid oo waxa weeye aad iyo aad aad arrintaas sidii aad ilmo wanaagsan oo hadhow aan baabi'in aad uga dhigi lahayd ilmahaaga waayo maadaama uu beerkaagii yahay oo dhulka lugaynaya hadda beerkaadii inuu hadhow xumaado oo khasaara ku dhacdo oo waxa weeye wax xun uu noqdo ha u ogolaanin ilaahay adoo tala saaranaya kula dadaal inuu ilmahaagu noqdo kan ilmaha ugu fiican ilmo wanaagsan oo aad iyo aad u qayma leh oo waxa weeye fekeraya oo diintiisa ku dhaqmaya oo waxa xun iska ilaalinaya waa inaad waxa weeye noqota waa inuu noqdaa ilmahaagii oo aad kula dadaasha waayo adduunkao dhan maanta waa isla qiran yihiin oo waxa weeye hooyadu ilmaheeda wax u dhaama male ilmo hooyadi korisay xataa gaaladu way ogol yihiin xataa gaaladu xataa waxa weye qof walba oo yidhaahda maaragtay wax walbaan raadinayaa oo ilbaxnimaan raadinaya waa og yahay hooyada waxa ugu fiican inay tahay inay ilmaheeda dhaqaalayso o ilmaheeda koriso qodobka afraad insha allahu tabaaraka watacaala waxau odhanaya tusawi bayna awlaadiha wa banaatiha waxaad simaysaa ilmahaaga gabdho iyo wiilalba waa inaad isku si u jeclaataa waa inay isku si kuu noqdaan waa inaadan kala jeclaanin waa inaadan ilmahaaga qaarna ku korin jacayl qaarna aadan u kala eexan waa inaad ogaataa ilmaha aad u eexatid oo aad kan kale uga eexatid kii aad aad ka eexatay cuqdad buu ku koraya qalbigiisu waa xumaanaya dabeecaddiisu waa xumaanaysa ilmahana wuu nabcaanayaa adigana colaad buu kuu qaadayaa si marka aynan taasi u dhicin oo ilmihii uu u noqdo ilmo naxariis ku koray oo walaalihii jecel oo waxa weeye maaragtay adigii ku jecel oo waxa weye aan wax dhibaataha qalbigiisa ku jirin waa inaad isku si ka dhigtaa oo haddii ay noqoto waxa aad siinaysid iyo hadday noqoto hadalka iyo hadday noqoto naxariista wax walba waa inaad ka sintaa ilmihii sidaa daraaddeed ayaa arrintan waxaa daliil u ah inaan ilmihii la kala jeclaanaynin xadiidka uu wariyey bukhaari iyo muslim ay wariyeen oo waxa weeye nucmaan ibni bashiir annucmaan ibni bashiir radia allahu canhuma wuxuu leeyahay wiil yar buu ahaa nucmaan wiil yar buu ahaa hooyaa keligii dhashay aab waxay la hadashay marka aabbihi waxay ku tiri wiilkaygaan yarkaa waa inaad wax siisaa oo xoolahaaga wax gaara waa inaad siisaa wiilkan ee waxa weye wiilkayga wax sii hooyooyinku waa iska jecel yihiin weliba haddii bah kale iyo meesha joogto oo ilmo kale iyo ay jiraan hooyadu waxay jeceshahay in ilmaheedii maadaama uu keligi yahay in wax gaara iyo wax la siiyo ayay jecel yihiin sidaa daraaddeed ayay waxay tidhi ilmahayga inaad wax siisid baan rabaa markaasuu waxa uu yihi riwaayadaha qaar waxay leeyihiin beer buu yihi beertaasaan siinaya beertaasaan siiyey qaarna waxay leeyihiin waxaan siiyey ghulaam ay addoon wuxuu leeyahay marka nucmaan ibna bashiir isagoo werinaya isagii baa inoo werinaya aabbihiina waa bashiir wuxuu yihi marka aabbahay baa ataa rasuula allahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahi u yimid markuu rasuulka ilaahi u yimid faqaala wuxuu yihi inii naxaltu ibnii haada ghulaaman kaana lii naxaltu naxliga waxa weeye waxaan siiyey oon u hibeeyey oo wiilkaygaan aan dheeraad u siiyey oo macnaha haddii aan biri dhinto isaga unbaa iskaloo lala dhaxlay mayo oo ilmihii kale xoolihii kale waa la dhaxlayaa laakiin waxaan isagaa gaar u leh ayuu yidhi wiil baan siiyey ghulaam addoon baa laga wadaa qaala markaasuu nebigu wuxuu yidhi akulla waladika naxaltahu ilmahaaga oo dhan wiilashaada carruurtaada oo dhan wiil iyo gabarba ma waxaad siisay saas oo kale mithla haada mid walba ma ghulaam baa siisay addoon fa qaala wuxuu yidhi laa maya keligiisaan siiyey fa qaala markaasaa nebigu wuxuu yidhi fa arjichu ka celi wa fii riwaayati riwaayad kale waxay ahayd afacalta haada biwaladika kulahum caruurtaadoo dhan ma wada siisay kullihim caruurtaadoo dhan ma wada siisay qaala wuxuu yidhi laa qaala nebigu wuxuu yidhi ittaqu llaha ilaahay ka cabsada wacdiluu fii awlaadikum caruurtiinana u cadaalad sameeyo nucmaan ibnu bashiir wuxuu yidhi marka farajaca abi aabbahay wuu soo noqday oo faradda tilka sadaqa wixii uu siiyey waa iga ceshaday wa fii riwaayatin riwaayad kale waxay ahayd nebigu wuxuu ku yidhi yaa bashiir aabbihii buu la hadlaya a alaka waladun alaka waladun siwa haada carruur kale ma leedahay wiilkaan ma ahayn qaala wuxuu yidhi nacam qaala wuxuu yidhi akullahum wahabta lahu mila haada kulligood mid walba ma siisay addoonkaas oo kale qaala wuxuu yidhi la qaala wuxuu yidhi markaa nebigu falaa tushhidnii idan aniga hayga markhaanti gelini fa inii laa ashhadu kama markhaanti galo calaa jawrin dulmi iyo waxa weeye xaqdarro uma qaala wuxuu yidhi nebigu ayasuruka ma ku farax gelinayaayo ma ku farxaysaa an yakunuu laka fi fi lbiri sawa ma jeceshahay oo ma ku farxaysaa inay ilmahaagu baarinimada isku si kuu noqdaan qaala wuxuu yidhi bela ha waan jeclahay inay kulli baariyaal ii noqdaan qaala markaasuu nebigu wuxuu yidhi falaa idan haddaba nin keliya waxa siinin oo kuwii kalena ha qabinin cadaalad samee marka halkaa marka xadiidka oo bukhaari iyo muslim oo warinayo muttafaqun calayhi wuxuu waadix inooga dhigay in ilmihii loo kala eexda inaynan bannaanayn oo ilmahaaga gaar intaad wax u siisid oo xoolo gaara aad siisid hadhow biri ka maalin ilmihii kalena aadan siinin hadhow biri markaad dhimatid ilmihii cuqdad baa imaanaysa waxaan leeyahay aabbahyo wuxuu naga jeclaa kan waayo kanna xooluu siiyey annagana waana qadiyey waa arrin marka aad iyo aad dulmiya oo aan la ogolayn diinta islaamka marka dhaqanka soomaalidana aad buu ugu badan yahay dhaqankan khaasatan waxay dhibaatadaa ka timaadaa ninku markuu dhowr bahood leeyahay ama laba iyo wixii ka badan soomaalida waxa weeye odayaasha jaahiliinta islaamtuu jecel yahay buu ilmaheedana jeclaanaya waxaad moodaa inuu kuwaan kale isagu dhalin sidaa daraaddeed baa waxaad arkaysaa oday dhowr bahood leh oo bahda uu jecel yahay ilmaheedana wax walba siinaya oo koolkoolinaya oo hadal aan ka soo celinaynin waxay rabaanba bahdii kalena dayrinaya oo waxa weye ay gaajow dhimanayaan waayo naagtaasuu necab yahay oo una jeclayn ama wuu ku furayaayo wuu ku dayrinaya sidaa daraaddeed ba waxaa arkaysaa dad badan oo ku weydiinaya oo ku odhanaya aniga haddii aabbahay anoo yar uu i dayriyey oo hooyaday uu igu dayriyey oo hooyaday isoo korsatay dee ma xaq buu igu leeyahay marka ila ima soo korin ima soo tarbiyayn ma xaq buu igu leeyahay xaq waa kugu leeyaho waa aabbaha laakiin isagaa khaldamay adigu ha la khaldamin haddaba xadiidkaa wuxuu inoo waadixiyey inaan la ogolayn in ilmaha loo kala eexdo eexashadu marka loo kala eexanayo oo ilmihii wax gaara la kala siinayo horta dhowr arrimood aynu kaga hadalno kow marka ugu horreyso ilmahaaga inaad gaar wax u siisid waxaa loo diidan yahay waayo biri haddaad dhimatid meeshii dhaxal baa imaanaya nebiguna wuxuu yidhi laa wasiyata liwaris in waxa weeye qof dhaxal leh keligii inuu gaar wax u qaato lama ogola sidaa daraaddeed waxaa la rabaa ilmahaagii xoolahaagii aad ka dhimatay inay wada dhaxlaan bisawiya si siman inay u dhaxlaan ilaahay baa uqaybiyey adigu waxba ha u qaybinin midda kale waxaa bannaan waxyaalaha la diidayo waa dulmiga eh waxay yidhaahdeen culummadu markay ka hadlayaan sida sheekh cuthaymiin iyo raximahumullah markay ka hadlayaan iyo keyrkiiba ilmuhu wixii uu u baahan yahay matsalan mid baa xanuunsan wuxuu u baahan yahay dhaqaalo kuwii kale ayna u baahnayn in lagu kharash gareeyo taasoo kale waa bannaan tahay mid baa waxbarasho aadaya dhaqaaluu u baahan yahay in dhaqaalihii la siiyo waa bannaan tahay mid baa guursaday in la caawiyo oo loo dhiso reerki way bannaan tahay laakiin waxaa la diidan yahay waxay tahay wax dheeraada oo markaa isaga keligii gaar loo siinayo oo ilmihii kalena u wada baahan yihiin marka waxaa la rabaa ilmahaagii inaad sintid cadaalad iyo wanaag aad ku sintid kulligoodna mid walba wixii markaas uu baahan yahay oo daruuro ah waad u qabanaysaa oo waxa weye laguma diidana laakiin dardaarankaa nebigaad qaadanaysaa ittaqu llaha wacdiluu bayna awlaadikum ilaahay ka cabsada oo awlaadiina u cadaalad sameeya marka taasi waa xaggii dhaqaalihii waxaa la rabaa xagga naxariista iyo dabacsanaanta iyo hadalka wanaagsan iyo talada wax walbana inaad sidoo kale ilmahaaga aada isku si ka dhigtid waa inaad isku si wax uga maqashaa markay hadlayaan waa inaad mid walba hadalkiisa qaymaysaa waa inaad mid walba u naxariisataa ma aha inaad midna ka dhigtid waxaan qaymo lahayn oo waxa weye hadalkiisu uuna qaymo lahayn oo lama dhegaysanaynin midna dhegta u raaricisid midna soo dhowaysid midna aada fogeysid waad aragtay ilmahaaga yareerkaa hadday aada xataa u yar yar yihiin haddaad mid maanta wax siisid midna aadan wax siin kii aadan wax siin waa qaracmaya waa xanaaqaya oo dhibaata imaanaysa hadday marka saa ku koraan in la kala jecel yahay dhibaato weyn baa imaanaysa bal waxaa la rabaa ilmaha in lagu wada koriyo naxariista iyo wanaagga loo wada gelayo in ay ilmihii noqdaan sawaa ilmahaagiyo beerkaagiya oo dhulka ku lugaynaya oo aad wada jeceshahay oo aadan marnaba midna midka kale aadan uga eexanaynin ayaa la rabaa insha allahu tabaaraka wa tacaala caaw intaasaan ku joojinaynaa haddii rabbi idmo subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka wa atuubu ilayk walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin